dukaamka iile oo ku yaala waaxda halgan ee degmada dayniile waxaa xaalad adag ku wajahaya qoysas soomaaliyeed kuwaas oo ka soo barakacay qaar ka mida gobollada dalka sababo la xiriira fatahaadaha iyo daadadka elniino ee ku dhuftay soomaaliya fatahaadihii ay sameeyeen webiyada dalka ayaa cagta mariyey dalagyadii la filayey inay sannadkan soo go-aan sida uu ku waramayo cabdulaahi yuusuf oo ka tirsan beeralayda ka soo barakacday degmada bariire waxaan waxaan kusoo barakacay bariire degmada bariire beerareen ahay wixii sanadkan tacbi jirna ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyahan uu soo gooyey guryihii macalbeerihii kulii biyaana qaaday ilmihii hamar kula soo orodnay waxaan joognaa degmada dayniile gaar ahaan kaamka iidle ayaan ku sugnahay samafalka waxa i adda la sheegaya ma arkin wax noo imaadana ma arkin gaajadii aanu ku soo baxanay al'aana ku sugnahay ilmihii magaalka ma kala kasaayaan waxaa laga shaqaysana leeyahay god iyo iyo sheeg aanaa laga shaqaysana gudayguday gudaygudaygi iyo ilmihii magaalkii ma kasaayaan waa kusoo laabanayaan subaxdii waa baxayaan badilkooda qaadanayaan waa baxayaan waa kusoo laabanayaan ilmo yareeraan qabaa faadumo madey ayaa soo hadal qaaday diihaalka ay ka dhaxashay safarkii ay ku soo beegsatay kaamka ay ka joogta muqdisho waxaana dhanka kale ay ka dayrisay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin faadamo madeeli ere faadamo madyarili ere ee haddii ilaahay karaan nagadamaysiin odsadaane walaalaha musluunka eh baydhabo umudo ka dandarowtay ka rafaadiya ena oo daadka qaadeen oo biyo rafaadsadeen ana oo haamale ee roobkiina dandare ama wareersagna leh haddana dhalay meer afmaniin saaran may siin sheegane hataha kubani ilaahay hana biyey may koynay daynili koyni un oo ha dandareysana umutna umuhamatana dhowayti meelaha hata kusugugna en ormahaysana ersaag mahaysana meel adduunyada kubilaawa ma oshiini ee wanaagsan siin odsadaane si dhaqse e oo macquule walhaniideersii dandaraysagna foola an rafaadsagna kaamiidli dharaaragna barakacayaashan ayaa waxaa ku jira kuwo xubno qoysaskooda ka mida ku waayey fatahaadihii ay sameeyeen webiyada dalka waatan khadiijo cali oo dadkaasi ka mid ah waxaa kusoo barakacnay johor ee biidaadaana qaaday ilmihii dooryaashii wixii hool oo la qabi oo la cunaay ilaahay makuu darnaada duqooshinkii indhool ahaayeen mininku ku jireen biyo aruuri wax duqooshinkaa soo bixinaayo waxna waxaa yeelay ilmihiaa soo bixinaayo waxna goodidkii saasa un hor biyeena leh goodidkii daadaa qaaday hal duqataa waa naga dhimati waa moodi horta biyi dadka qaadeenaa ku jirti awootaday waaye buushbac ma loo haayo wax la unaayo ma leh ilmihii waa dandaraysan yihiin waa rafaadsan yihiin ilaahay dartiis wax nooga keena abaar kale manoo soo dhayn laakiin aaran ilaahay aafila jirtaa imaati marka naftaayna lasoo baxsana gobolka gedo oo ka mid ah meelaha ay sida daran u saamaysay fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba ayaa qayb ka ah goobaha ay barakacayaashani ka yimaadeen magaagaysii la doowooy muumow muusii lii dhehee ee baar dheeri ka dhagamaay hoolaley ahaadi jiri hoolagii daadkaa oo gaadi een haddii ilaahay karaana la dandaraysanya qohootii hadda maaragne hagalne ee baar dheeri a kaqahani ebedkaana hamarma koyna meel una kasaan male dal ii duurniinjingu indhooli en hoolagii daadka noogaadii dhammaadeen ugu dambayntii xaawo maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay barakacayaashani ku dandaraysan yihiin ayaa ka warbixisay dhibaatada ay qabaan iyo goobaha ay ka soo barakaceen walaalayaalow waxaa noo yimid dad walaal ah oo barakaca oon weligood xamar imaanin oo jadeyjaha meelay u socdaan aan garanaynin dadkaas walaalka ah muxuu ahay annaga waa nagu soo hirteen meel bannaanoo iska soo fadhiisteen annaguna waxa hadda aan qaban karno weyna waa u qabana aan leenaha ma jiraan dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihin baydhabaan ka nimid qaar waxay leeyihin beledweynan ka nimid qaar waxay leeyihin baardheeraan ka nimid qaar waxay leeyihin nawaaxiga afgooyo tuulooyinkan ka nimid webigaa nagu soo fatahmay in dadkaas soomaaliyeed oo jooga degmada dayniile waaxda halgan kaamka iidle in walaalnimo iyo il naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo geli karana loo galo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho